ciidanka booliiska dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan waaxda arrimaha bulshada ayaa soo qabanqaabisay kulan looga hadlaya horumarinta nabadda kaa oo lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka haween dhalinyaro wakiilo ka socday hay-adaha bulshada rayidka ujeedka kulanka ayaa ahaa in la dhiirogeliyo doorka bulshada ee nabaddhisida xalinta khilaafaadka iyo iskaashiga lagu xoojinaya amniga guud ee deegaanada dowlgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska qeybta arrimaha bulshada ee koonfur galbeed soomaaliya ibraahim xasan cali ayaa sheegay in wada shaqeyn wanaagsan ay kala dhexeyda bulshada gaar ahaan dhalinyarada ku nool magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo booliiska wada shaqayntiyo eeda anfaylata magaaladan hadda gobolkan waliba ahaa xaafado xaafad walba rogalata boliiska ah rugtaas boliiska taliyaalata ciidamadaas ku shaqeeya gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada iyo bulshada macnaha walalwalay macnaha bulshadaas dhibaateeya bulshadan hagudbiyaas boliiskana alxamdulilahi roboodxaan hagudbiya taliyaalka lingudbiye alxamdulilahi si oo linxakamay walalwalay bulshadan dhibo fadi dhallinyaradaas hamiin igee oo alxamdulilaahi la shaqeeya so rugtaas ama xaafadaas dhallinyarada bulshada ayaana boliiska la shaqeeyaasa eed iyo eedaana ina iska fayleyn mal hadi dhibaato le dhatiyoona maka jarta waana wal alwalay haziyaadona yoon ha gudbiyaaya boliiskana wal alwalay bulshadaas dhanka kale qaar ka mid ah dhalinyaradii kasoo qaybgala kulanka ayaa sheegay ahmiyadda ay leedahay in wada shaqayn wanaagsan ay yeeshaan laamaha ammaanka iyo bulshada si loo ilaaliyo nabadgelyada deegaanka dhalinyaro oo badan oo ana ku mid ahaa yaa sagaare walain la shaqeeyaan ciidamada ammaanka sagaare booliiska la shaqeeyaan maalin maalmo boolising hadda maynin tow bareena ciidamo dhalinyarada iyo ciidamada iska jaraan oo konton qof ah oo meelaraasi aan wada shaqeeyo fadeeno information isdhaafsado fadeeno bulshadii iyo meelaraay booliiskii aan ka wada samnaado fadeen marka dardar fayle meelaraay wadna magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa muddooyinkii dambe lagu qabanayay kulamo looga hadlaya nabad dhisida iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka kuwaas oo u dhexeeya laamaha ammaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada